aan ku bilownay kadib qalalaasihii xilliyadii dambe ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday deegaanada labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada ee dalka etoobiya ayaa qalalaasahaasi u keenay dhimasho iyo barakac aad u fara badan waxaana jaaliyadda labadaasi qowmiyadood ee ku dhaqan gobolka minnesora ee dalkan maraykanka ay habeennimadii xalay ahayd qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen sidii loo baajin lahaa dhiigga daadanaya shirkaasi oo ka dhacay masjidka abuubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray waryaha v o eda maxamuud mascade
jaaliyadaha ormada iyo soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen masaajidka abubakar ee magaalada minneabolis waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka ormada iyo soomaalida ee waddanka etoobiya shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galeen waxgaradka culimaa udiinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qowmiyadood ee ku dhaqan gobolkan minnesota ayaa waxay ku baaqeen in colaadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe etoobiya inay soo abjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qowmiyadood sheekh naasir xamsa oo ka tirsan jaaliyadda oromada ee gobolka minnesota kana socday masaajidka towfiiq islamic center oo ah masaajid ay maamulaan jaaliyadda oromada ee gobolkan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay colaadda joojiyaan
ask you to stop killing each other. This is not Islam. This is not also Christianity. This does not belong to any religion.
marka ugu horraysa waxaan idiin sheegayaa inaad joojisaan inaad isdishaan kan islaam ma aha masiixnimo ma aha tani diinna kama tirsanaa rabshaddu inama midaynayso gacanka hadalku xal ma aha waxa keliyaan awood yeelan karnaa markiaan midaysannahay sheekh naasir xamse ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan
inaad gubto xarun diimeed waxay la mid tahay adigoo taadii gubay dadka kale ayaad u oggolaanaysaa inay xaruntaada gubaan marka goob diimeed oo la gubaa marna ma noqon ixtiraam marka joojiya in goobaha cibaadada la gubo shirka jaraa'id ayaa dhinaca soomaalida culimmadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh axmed taajir oo imaam ka ah masaajidka ummatu islaam ee magaalada minneabolis sheekh axmed taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini aadamka ay aanuu bannaanayn diin kasta oo uu rumaysan yahayba diin ma ogolo caqliga toosanna ma ogolo qof bini aadama in la dilo walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi waxaa weeyaan qof bini aadama diin kasta uu aaminsan yahay dilkiisu ma bannaano guryaha la gubi ma bannaano goobaha cibaadada la gubi ma bannaano dadka cabshida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo waxaan soo jeedaynaa annaga ah commuunitiga minnesota ku nool in arrimahaas si deg dega loo joojiyo walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaana laga codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarrada ah loo leynayo sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah imaamka masaajidka abubakar ee magaalada minneabolis ayaa carabka ku adkeeyey in dowladdu ay xoogga saarto sidai ay nabad u kala dhex dhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya waxaa kaloo ugu baaqaa dowladda federaalka oo wasaaraha ka yahay abiy axmed iyagaa ummadda mas-uulka ah oo hoost imaada waa inay ammaanka sugaan ilaahay hortiisana iyagaa la weydiinayaa iyagaa responsibalka ah dowladda federaalka dadka shacab ma aha cidlo joogo dowladda xukunto saaad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan qofna waa inuu qof taaban qof waa inuusan qofna taaban taasaan ugu baaqaynaa ilaahay waxaan weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanayo waalaha ah ilaahay subxaana wa tacaala fidnada allaha naga joojiyo jaaliyadaha ka soo jeeda qowmiyadaha soomaalida iyo oromada ee gobolkan minnesota ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhexeeya labada dhinac laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha deegaankae magaalada minneabolis oo hormuud u ahaa cabdi warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin jaaliyadaha oromada iyo soomaalida ay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed inay xukuumaddiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ra-iisul wasaaraha oo wakhtigaa sodcaal ku marayay waddanka maraykanka jaaliyadaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinkan mataanaha ee gobolka minnesota maxamuud mascade v o a minnesota